asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka soomaaliyeed waad had iyo jeer uga barateen warar iyo waraysiyo idin xiise geliya waxaa qadka laynka telefoonka ku jira wasiir cabdulaahi ciil mooga xirsi wasiirka hore ee boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya horena uu ahaa musharax ku tartamay jagada madaxweynaha federaalka soomaaliya labada kun iyo lix iyo tobankii sidoo kale cabdulaahi ciil mooga xirsi ayaa ah sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya waraysigan oo dhinacyo badan taaban doona ayaa waxaa qaadi doona websiteyadeenna golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com sidoo kale websaityada puntlandis saadaal iyo puntland observer iyo kuwo kale oo fara badan waxaa waraysiga idin qaadaya anigoo ah abwaan maxamuud marka hore soo dhawow wasiir cabdulaahi ciil mooge
maxamuda waa dhawaay waad mahadsantahay adeeraysaasha waraysigan aan la yeelanayno wasiir cabdulaahi cilmooge xirsi ayaa waxa uu daaran yahay amniga iyo isbedelka siyaasadeed ee khuseeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedada waxaynu kaloo waraysiga diirada ku saari doonaa maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed oo beryaha kan xiisadii ka jirtay cabdullaahi marka hore aan kugu soo dhaweeyo golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed ood marar badan lagu soo booqatay laguguna waraystay su-aasha waraysan ku weydiinaya waxay tahay tan iyo isbedelkii hogaanka siyaasadeed ee soomaaliya maxaa ka qabsoomay dhanka amniga isbedelkii siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo ballan qaaday doorashadiisii kadib maxaa ka qabsoomay waxyaalihuu ballan qaaday
maxamuud waa idin salaamaya adiga iyo golahada allahuma salli smaal aleyh haweeye waa ku faraxsanahay inaan mar labaad idinku soo noqdo dalka doorashaa ka dhacday sanad ka hor waxaan u malayn sanad geeladii maalin maalmaha ka haday kooban ee kasoo wareegtay xilligaas waa arrin oo dawladdu mandateki ugu horreeyay ballan qaadi amnigu ahaa maxay ahayd waana waxa ugu muhiimsan ee soomaalidan ay eegeyso dalkan sideed iyo labaatan sano uu racaa in uu ku soo noqdo gacantii iyo maamulkii maareyntii dalku iska lahaa inuu amnigiisa sugo si ugu gudbo horumarin arrimahaasi weli way taagan yihiin dawladda saad la socoto mawjado nasidarooyina badan ayay soo martay oo muxuu ahay intii aan rasmi qabsatay aba ugu weynaatay khilaafkii dhex maray khaliijka runtii oo iska caqabada weyn noqday dad badan baan ogeyn inuu saameyn weyn ku leeyahay maaragtay siyaasada soomaaliya oo iska iyada dhaadhacaysa dad dalkaba darana dhexdhexaadna noqotay maantana adduunka dowlado badan baan vocabularyooda isan ugu jirin neutrality in la dhigisa dhexdhexaad ugu jirin dhibkaas isagoo jira haddana amni darro badan ay jirtay waxaad moodaa dhowrkii bilood u dambeysay qarax weyne lagu hooftay wixii ka dambeeyey iyo kii sideed iyo labaatan kan wax ku dhimatay hoteelkii in uu dalku iska deganaa oo maaragtay amnigu soo fiicnaanhayay laakiin amni markaad ka hadasho amni waxaad ka hadlaysaan dalka nabadiisa ku jira in la xoreeyo ayaad ka hadlaysaan weliba qaar degmooyinka haystaan qaar gobolada haystaan qaar magaalooyinka muhiimka haystaan kaa weli laba sugin looma dhaqaaqin waxaan rajaynaynaa inuu noqdo waxyaalaha muxuu ahay ugu horeeya muhiimadaha ugu horeeya dowladdu ay sanadkeeda sanadgurideeda labaad ay maxaa ahaay ay usoo jeedsan doonto oo balqaadka ka dhamayn doonto ayaan aaminsanahay muxuu ahay runtii siyaasado hoogaa dowladda cadaadis badan ayaa ka haystay internal guda ahaan marka kor waayalooda kulligii waa aweegeen marka dad badanoo kamid ahay sanis waxaan keenaynaa ah in ay noqoto muhiimadaha koowaad ee sanadka labaad in lagu gud loo gudbo dalka amnigiisa in la sugo hadda waxaa jiri doona wiigan in lasugu soo noqdo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shir lagu gorseynayo lagu gunaanado muxuu aha arrimihii dhismaha ciidanka oo runtii aanu dadaan kamid ahay maadaama ciidan aan jira aan salugsannahay sideed iyo toban kun ciidana maxay ahayd qaabka loo dhisayo laleeyahay awoodii weliba maamul goboleedkiiba wax ku yeelanayay dowladda dhexe an si loo wadaagayo ma aqaan ciidan maamulkii halkaasi ma qeexna laakiin haddii lagu heshiiyo in si wada jira dalka amnigiisa loo sugo inaad iga maqasheenna waa laga yaaba hadda kahor oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhaqaaqda oo hogaanka qaadata hal mar la dhaqaaqo si aad cadowgu isugu helin ama grubrooska u samaynin isugu gurmanin waxaa weeye waxaan qabaa in dalka ninety days lagu sifayn karo oo looga baxo magaalada dowladda banaanka uga baxdo madaxweynuhu ka baxo rasiwaaruhu ka baxo aagadu kala qaato maamuladana soo dhaqaaqaan waxaan qabaa ninety days dalkan in lagu sifayn karo waana rajeynayna arrinta iyada in lasoo afsaro dowladduna ay face two ka dhigato sanadkeeda labaad prioritiga ugu horeeya ay ka dhigato
cabdullaahi waa laisla waa laisla ogyahay waa la garowsan yahay in fara shisheeye ama gacmo shisheeye ay amniga soomaaliya ay ku lug leeyihiin laakiin mowqifka dhexdhexaadnimada oo dowladda iyo ballanqaadka ah xoreynta gobolada waxaad mooddaa halkiisa inuu taagan yahay sidee lagu kalsoonaan karaa in arrintan iminka loo fadhiyo ciidamo siday toban kuna la sameeyo sidee baa lagu kalsoonaan karaa inay xaaladda wax ka bedeli karaan dariiqa loo mari karayo oo aada diidantihiin idinku taad ka biya diidantihiin oo ah in maxaa la yidhahdaa ciidamo maamul goboleedada ku isman in ciidankii qaranka laga dhigo oo saddex saddex kun iyo intay doonaan baa noqdeen tiradoodu dariiqa kale oo aad leedahay waa loo mari karayaa in ciidan soomaalida la helo muxuu yahay mase kala hadasheen mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreeya
xaqiiqo markaan kuu sheego hadda dowladda kama tirsani la kaliya amnina maahi laakiin waxaan ka hadlaya cabirahaya ma qabo in dowlad shisheeyaa ciidan kuu dhisi karta gaashaandhiga ciidamada gaashaandhiga laysuma dhisin biliiska iyo dowladaha special westay nabadgedi waxaa ka caawin karaan amniga dowladda iyadaa dhisata shacab ishaysta oo aaminsan dalkiisa iyo dadkiisa isku kalsoon baa dhistaan shacbaan oqdo kala qabin oo difaac ku kala jirin baa dhistaan dalkeenna waad ogtahay maanta itoo aamin darra ka jirta iyo muxuu ahaayey haddii aan hubkeyga geeyo ciidankeyga waa laigu soo geelaya waxaasna in la bixiyo la boksiyo la shaqeeyay ahay oo laga sameeyo dalka dhehdiisa muxua dihoosiin dhab a laga sameeyo arrin dihoosiinta waa laga gaabiyey intaas oo sano dowlad tallaabo la taaban kara ka qaadatay ilaa ninety ma jirto lacagta lagu bixiyona waa boqolaal milyan wey taa horta waa nasiib darro innaga inay haysato oo ay mudaan u leenahay soomaali ahaan weeyaan waayo ruuxa walaalkaa gobol kala degan ee cuqdada kaaga dhexaysa ee aaminsan haddii aad hub qaadato ama ku keeno aad ka weysid inaad kusoo duulayso horta in la kaafiyayo laakiin midda aan kuu sheegayo waxa weeye ama weernahaas ama aqoontaan uleeyahay ciidan westigu mana dhisaan reer galbeedka ciidan military ma dhisaan galbeedku badanaa oo hadda aynu la jirno waxay dhistaan biliisna nabadkudelsan biliisna nabadkudna dhul ma qabtaan dhul ma xoreeyaan waxaa la rabaa markaa inaynu innoogu ka fakerno dhul badan baan leenahay badda ugu badnayd afrikaan leenahay dhul baaxadiyan oo bersiyalaan leenahay oo barwaaqo badan cir baan leenahay inaynu inagu aamino oo usoo jeedsano inaynu ciidan nagu furan qorno xuduudaheenna iyo badaheenna amni geliyo marka taas waxaan qabaa inta ay maamuladu difaac isaga jiraan oo aynan trustigii aan lagu guulaysanin aan lagu guulaysanin in lays aamino dowladda dhexe way nagu adkaanaysaa anoo hadda walbahaarka iigu weynaan qabo waxweeye war nimankan dhulka haysta fiiri midna waa hit and run waa nin cararaya oon dhul haysan ama wax qanxinaya midna waa nin dhul haysta la yaqaan oo gobol ah oo degmo ah districti ah oo tuulooyin weyn weyn uga weyna dadka hal xoreeyo adigu waa saddex eer waxaweeye in ay noqoto muhiimadeenu warbal dadkan yani gobolada haysta gobolada sideed iyo tobanka gobol go-aanaan u malaynaya inay ku jirto meel afarkeeda degmo iyo caasimadeeda haystaan horta ha lasoo absaro degmo ha loo diido tuulo muhiima ha loo diido ha noqdo nabadiidka oo dharan ha noqdo haddii waayo firi macnuhu qofku see duulaya ama xamar qarxinaya ama baydhabo qarxinaya ama magaalo kale qarxinaya ama boosaso qarxinaya wuxuu kasoo duulayaa saldhig dhaqaalo lagu bixiyey oo heer koortaro oo xafiis u ah haddaad salka u diido waxaa nabaa horta inaysan fariisan karin isaguna amnigiisa u cararayo taasi waa ta laakiin istraatejikali markaan usoo noqdo innaga soomaali ahaan aan is eedeyna inagu iyagana inaan dhisin ma dhisi karo ciidanka noo daadisaa si dagaalka loo geliyo oo lagu dagaalamo hadda ma muuqato waayo neef kasta iyo maamul walba iyo kowda waxa weeye waa ciidan maleesiyaad ah ayaa jooga haddii ciid soomaalidu uma haysato ciidan qaran inuu yahay ilaa sideed iyo tobanka gobol uu ka kooban yahay ama qabaailadaas soomaalia dhan uu ka kooban yahay cid walba waxay leedahay ciidan beelaxooda waxay usoo dirin marka arrinta u baahan soomaalidu in ay ka garowdo war waa dib u heshiin dhabac commission in la qabto wasna suul oo soomaalida dhexaad oo sharaf leh wayna ku badan yihiin oo sumcad leh oo aan cadfad qabel ku jirin iyo guddi la shaqeeyo in la sameeyo dadka burcad laysu mariyo kadibna aynu u soo jeedno waxa waddan gudihiisa inay wax ku badan wax ka qabanto
waxaa la aaminsan yahay waxyaalo badan oo suurta geli lahaa sida aad ka hadashay sida dib u heshiisiinta oo kale ama horumar dhaqaalo la gaadho caqabadaha hortaagan waxa ugu horeeya oo kamida amniga bal haddaba baahida amniga markaynu heer gobol ka qiyaasno meelaha ugu badan ee al-shabaab ay ka taliyaan waxaa kamida gobolada jubbooyinka ma ma jiri kartaa daayacad xagga amniga ah oo lagu eedeyn karo heer gobol maadaama aynu kasoo hadalnay heer federaal iyo habaxsanaanta jirta maxay kaga duwanaan kareen oo dadaala oo ay samayn kareen oo ay maxaa la yidhahdaa waddankan mana heer gobol ama gobolada jubbooyinka ay kaga xoreyn kari lahaayeen nimankan argagixisada xogga ku haysta dadaal nooceya ayay la rabeen la yimaadaan
anigu waxa weye meeshii ilaa hadda jooga lix sano magaaladii ma uusan dhaafinin kismaayo ahayd muxuu ahay kenyatii la xoreeyeen maxay waxaan qabay anigu meeshaas ciidan ethoobiyaana jooga badan waxaa jooga kenyati badan dhowr kun ah waxaa jooga ciidan fiican oo muxuu ahaye deegaanka ah cadowga ma badna marka xaqiirada laga sheego cadowga ma badna dadka waxaa la yidhaahdaa shabaabku waa parasite waa geedsar wuxuu la noolaan karaa cidda raallida ka ah ama ha noqoto qoys ama ha noqoto community ama ha noqoto qabiil ciddaa raalli ka ah ayuu ku dhex jiri karaa dadkaasi dad raalli ka ah aan garanayo deegaankaasi ma aha inuu ku dhex jiro marka haddii dadkii ay kula socdaan oo amisom kula socoto oo weliba dowladdanku xoog leh oo muxuu ahaye kenya oo nabaddiidku dhibaato u geeyay dhaqaalaheedii iyo maa tuurisimkeedii ay kula socoto oo adow ciidan leedahay leedahay kugu filan shacabkaagana diyaar yaheena ku raaco adig nabadiid dhowr kun oo qof ah in yani uu meeshaa fadhiyo gar kuma siinayo maamulka gar kuma siinayo marka xaqada kuu sheego gar kuma siinayo waa la siri karay hadda tuula la qaban karay shacabka waa la howlgelin karay waa la israaci karay laakiin wax walba waxay leeyihiin momentum bay leeyihiin momentum bay leeyihiin geeslastranga lagu gooyaa arrimahaasi muxuu ahaayey waxaan qabay meelaha way kala muhiimad badan yihiin warjunib oo kale oo muxuu ahay dawle ah waxay ahayd dawladda dhexe iyo in muxuu ahay gacan way ka qaadan kartay ciidan baa barawo jooga ciidan baa kaso ka jooga maxay ahaydey iskaqabaashi la yidhaahdo jubbaland way soo dhaqaajin kartay meelaha haddii hadda la fariisto jubbal fariisto lama marka anigu waxaan qabaa xoogaa halkaas hakrashaa ku jirtay laakiin waxaan u malaynayaa baqlin meyda oo waxaa jirtaa ama haddaan dagaal galo oo maanta waxaan bahananayaa qabaa-il badan baan raalli ka reebel baa meesha haysta puntland reebel baa haysta southwest kuwaas haysta qabaa-ilkii badnaa ee dhowrka boqol ahaa waxay soo leeyihiin shan lix todoba qabiil baa haysata aaneynaya muxuu ahaaye madaaxdooda maxaa laga dhigaya taasna ogday keentay ay dagaalkii inaan la wadagelin ama laisku hubin deriskaagii marka waxaan rabaa in cabsi ay dhacdaya haddaan anigu isdiimeeyo meesha tago derisyadeedii haddii ayna muxuu ahay gulmed isa ka imaanayna ama iyagu aan waxay xoreysanay talow yaa yaa muxuu ahaaye see noqonaysa marka kalsooni darada ay adkeynaya dowladda dhexaa mas-uulka ah dadka garwaayaan siyaan waxaa rabaa dowladda dhexe hogaankeeda qaadato waxaa federaalku waa nagu cusub yihiin dowladda dhexe inay hogaanka qaadato istimar dhaqaaqsasaan loo jirmin iyadana ay meesha geli taagto marka maxamuud aan waxaan rabaa adiga siyaasa kale waxaan wax adag maaha inuu cad xoog leedan la dagaalami jirin waa dhaqmaanaa wuxuu yahay haddana waxaa yeelay jirid iyo hadal iyo go-aane iyo lama xarayn kara wax lanaga gadi kara maaha laakiin waxaa weeye aniga dowlad shisheeyaa ima dhigi karto dhulkaana ma horeysan kartid kuma raacay doorkay raacay waxay maashay soomaali iyadaa la rabaa inay mas-uuliyadda qaatoon cidna saarin dowladda dhaxaa mas-uulka shacabka odan inuu xataa lacag ku bixiyo arrintaa iyadaa mas-uul waxaa ka ah madaxda maamulada in isoo jeedin in ay haba yaraatee wax dadaala u sameeyaan dhulka inay xoreeyaan ama ku barashar gareeyaan dowladda dhexe saas aniga ola sheekina
waxa weeye cabdullaahi marka laga soo tago arrimaha amniga isbedelo siyaasadeed iyo xiisado ayaa ka jira gobolada qaarkood kuwo ka horreeyey jubbaland oo hadda ka hor isbedel siyaasadeed ka dhacayna waa jireen khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo baarlamaanka oo sidaad ogtahay hore xubno baarlamaan qaarna loo xidhay qaarna looga masaafuriyey kismaayo iminkana arrintaasi tahay mid taagan oo haddana soo noqotay khilaafkaasi muxuu salka ku hayaa bay kula tahay
runtii horta waxa weeye waxaan qiyaasayaa meesha haddii muxuu ahaye system laga waayo inuu shaqeeyo oo maxay ahayd waxaan raadinayna waxa weeye jubbaland inay noqoto in uu shaqeeyo system jubbaland inay noqoto wax qof ka weyn oo muxuu ahaye mid leh oo baarlamaanku madax banaan yahay oo sidii loo qoro dastuura ku shaqeeyo ay xukuumaddu ay loo dalageedgareeyo awoodeedii ay shaqaysato wasiirku shaqeeyo oo maxkamaday shaqeeyaan oo commissionis loo sameeyo shaqeeya oo haweenaheena dusha ka eegayo koboc baa ka imaanaya adduunka caalamku markuu arko ama ninkii soomaaliga ee hantiilaha markuu arko meel systemkii iyo kala dambeyntii shaqeeyo meel muxuu ahaa qof walba hawshiisii haysto meel tuugii la qabanayo meel leysinkii sifrid lagu helayo meel nin wal ay nin ayna ku xidhnayn hal shaksi wax walba idinka wuu ku dhiiranayaa investorka ama maalgashiga ama ha noqdo ajnabi ama ha noqdo soomaali wuxuu ku dhiiranayaa meesha inuu dego maalgashada seexdo meesha waxaa laga waayey lix sanaa la maraya wax maxuu ahaayey waxaa laga waayey system oo shaqeeya weli oo dhan waxaa shaksida isugu jira waxaa dadku ay rabaan inay arkaan in ay nin walba agaasimu shaqooyinka haysto waxbarashadii muxuu manhajkeedii lagu soo heliyo oo hore socoto adeegii bulshada uu socdo mxua record keeping uu jiro oo muxuu ahaayey ay noqoto wax mxua muraadi la saarto caalamku markuu yimaado ayaataana shaqa fur laakiin haddii la hal shaksiyu maqan yahay hala sugo hala raadiyo sida hadda jirto oo kale taas waxa weeye ganacsata ma imaanayso oo wax leeya ma raadin ma imaan nimo soo dhiiranayo nin hantiilaha adduunka ma gashanayo dhalbixinti hadhaaqa wax sharciin ah aday yaraatay haddaan misaal kuu siiyo oo muxuu ahaye waxa listahaas waxaa ugu badan waxa weeye dhulkaa listahaas hadda waxaa ugu badan jubbaland ama kismaayo marka la yidhahdo magaalada keligeed marka marka aad fiiriso waxa weeye waxaan shaqaynan haykalkii ahaa laamihii dowladda oo madax banaan oo nin walba oo shaqadiis u xor yahay taas marka waxay keentay in ay xildhibaanadii noqdaan la eedeeyo shacabkii ku kaco warmatalaadi madaaad haysataan shaqadii ma socoto wasiirkii ma shaqeynayo ama aqoon xigteed uma laha meesha la geeyey isla xisaabtan inuu meesha yimaado iyagii sida loo canaananayo waa bani aadan waktigooda ka dhamaada soo noqonaysaan baa la dhihi in markaa ay maaragtay isla xisaabtan ka bilowday dibadii ku xigay wuxuu ahaa nasiib daro isla xisaabtankii wuxuu dhaliyey inay yidhaahdaan kalsoonida kaa noqonaa dowladda maanta waxay maraysaa xildhibaankii saddexaad in labana waa laga waa la tarxiila maantana midbaa inkastoo xaal la soo daayey inta laga qaado xaqaabada xabsi la geliyo waxaa ceeb ah waxaadan xaq u lahayn oo sharci darraa in liigal ah in aad samayso sidaasi male anaa sameeyey anaa waxaad samayn kara inaad tiraahdo guddiga anshaxa oo la sheegayo jubbaland waa laidin soo diri karaa idinkan waa haysataan meel walba way ku taallaa facebook kujirtaa meel ayna ku jirin ma laha awood uma laha inuu xasaanad ka qaado kala bixin iyo shan godood oo waxa noocaas oo kale ayay shaqaba kuma laha xasaanadna ama muxuu ah xildhibaan waxa looga qaadi karaa ama looga heli karaa shaqo waa wax kooban wey hadda suu ku dhawaaqay oo kale uu leeyahay waan iscasilay waa qodob ka mid ah hadda dhulka waa qodob ka mid ah yani waa qolban la yaqaanay ahayd hadda maanta oo kale adigu ama ha ku timaado barashada ama iskul iski isaga oo maxaa caafimaad qaba ha ha ogolaado laakiin xildhibaanka amarkaasi hadda wuxuu yiri waa hascasilay taasoo kale waa sax ninkaas wuu ka baxay waxaa layaqaanada qodobada ay ka mid tahay maxay ahooye xasaabada lagama qaadika lagama dalajida laakiin anagu waxaan raadinaynayahow wax lawada leeyahay meesha inay yimaadaan waxaan raadinaynay inay noqoto ciidan isku jira inkastoo maamul oo dhan bay nagu cusub yahay ama waxa federalismka loo yaqaano soomaaliya uu ku cusub yahay in waxaan rabnay waa goboladii oo la badiyey la is-aamino la kobco wala kobci karaa ama wadanka lagu intisaabi karaa ama amniga lagu woosigi karaa ciidan midaysan wax loo wada leeyahay waxaan cid loo aaneyn la dhihin reerin baa iskale yaa loo aaneyn marka waxaa muuqataa in hogaanku uu hogaanku halkaas ku fashilay oo ku fashilay inuu mideeyo noqdo oo uu mideeyo dadkii oo uu muxuu ahaaye dadkii tuso in uu system uu shaqeynayo uusan isaga boqor ka ahayn meesha sidaas ay ahayd dalka in lagu xoreeyo marka aamin daraa ugu weyn hadda dalka waxaa jubbaland ka jira oo aad carqaladaha aada u maqasheen qulaasaha waxa weeye kalsoonidaasaa sii yaraanaysa markay yaraatayna waxaa imaanaya qoloo mar inay cadooto ama ha noqoto baarlamaan ama ciidan ha noqoto ama ha noqoto qabiil ha noqoto taasaa sabab u ah taasna waxa weeye waxaa markaa adduunka wax darfartaa ma jire waa waxaa loo keenay in dowladdu afartii sano ama shantii sanoo mar ay isbedesho doorashooyin la sameeyo doorashooyinka haddii aan la sameynin xukunkii hore wuxuu noqonayaa fadiid ama waa laga calacalayaa marka waxaan aaminsanahay in looga dhici karo laba kun sagaal iyo toban in soomaali weyn ay ay ay u tartanta meesha deedna haddii madaxweyne kusoo noqdana gacanta laga geliyo oo meesha kusii wato haddii muxuu ahay qofka la doortana uu noqdo maxay ahayday meeshaas oo laga sii wado laakiin xukun kasta waxa weeye waxaa lagula xisaabtama wax uu qabtay eed kalena malahana waxaa lagu eedeynayaa sidii la rabay wax uma socdaan maxamiye
cabdullaahiyow si wacan baan u gartay madaxweyne axmed maxamed islaam waxaa lagaga cabanayaa ku-tagrifal awoodeed iyo xukun madax ka noola oo hal qof go-aanka isba go-o dhanka kale marka laga eego madaxweyne waxyaalo badan oo magaranaysaay ama dhanka horumarka ama dib u heshiisiinta ama maxaa la yidhahday amniga oo uu qabtay baa jira waxaa kamid a inuu gobolada geda tegey inkastoo gobolada jubbooyinka ay kala go-an yihiin waxaa kamid a inuu arrimahan soo baxaya baarlamaanka oo kale wadahadal la galay waxaa kaloo jirta inuu gudoomiyihii maxkamadda sare magacaabay waxaa kaloo jirta maxaa la yidhahday in maanta ninkii baarlamaanka oo la xidhay uu yiri waa iscasilay oo ma garanaysaay anaa ka tanaasulay xilkii aan baarlamaanka ka hayay kabacdi marka xabsiga laga soo daayey duruufaha ku wareegsan arrimaha maxaa ka runa maxaa ka beenay kula tahay maadaama xoogaan u tahay meesha
wallaahi waxa weye dee waxa maanta ka weelwaay waxaad adinku aragtaan ba anigu arkaa maxamar baan shalay imid laakiin iscasilaadaana dee kulli saa u aragteen baan hadda u arkay maxay ahayde laakiin anigu waxaan uun arkaa waxqabadka waxaa lagu qiimeynayaa adeega bulshada shacabka noloshiisa waxaa iska bedelay iyo amniga yani dadku waa kii yiri minku bal bal waranka iga jira salka iga siidaa iga furo aan fariiste dadku waxay rabaan inay wax kala badishaan oo trade ay muxuu ahaaye dagacadooda geystaan dhulkii dhul beereedka waa laga haystaa shacabka dhulkii xoolaha waa laga haystaa shacabka iyo webiyadii iyo dhulkii miinka ahaa marka dee waxaa imaanaysa dadku daqad baa imaanaysa dadku waxaa imaanaysa inuu cabudsan yahay oo uusan magaaladii jaam ku yahay baa imaanaysa haddiisan caasimadii aan la gaarin bucaale haddaan xagar la gaarin haddaan jiriid la gaarin haddaan afmadow muxaa badacada taala kismaayo si free ah aan loo geen karin dadku wuxuu dareemayaa ciriiri buu dareemayaa dadku laguma raaligelin karo dadka ama muxua laguma looma sheegi karo wax dhalanteeda haddaad dhulka hawlgal le gedana geda wax weyn lagama qaban anu madaxweynaha intaan ogaa gedo muxu ahaye doolow meel kale u tegay mas ma xasuusto garbaharda caasimada ma tegin luuq ma tegin baardeere ma tegin elwaax ma tegin madaxweynuhu weli ma aana maqan muxuu ahaye madaxweynuhu meelo badan oo gadaa magaalooyinka ugu muhiimsanaa ma tegin marka ma arko wada shaqaynti can inay jirto oo maaragtay markii la yidhaahdo isku xilka xaggiisa waxaa hadda xor inta badan ka ah gado iyo iyo jubada hoose jubada hoosena madow iyo kismaayo ba xorka inti kale waa la haystaa marka alla xaqiiqada waxay tahay haddii dadku amnigaas lasoo absari lahaa wax badan baa u fududaan lahaa xagga ganacsiga ama dhulbeereedka ama xoolaha ama isu isu muruurka waxa loo yaqaan movementiga gaadinta dhexdeeda marka anugu waxaan qabaa investorskii u badnaa dibadda ka imaanaya soomaaliyeed maalgashigii oo imaan waayey oo waxay kusoo carraa dhiirigelin waayey wixii incentive innaga indisirna ka waayey meesha oo meeshii way noqotay hal nin meel mas-uul wax walba ka yahay waa taqaanaa nin wax walba ma qaban karo markii intaa la waayo oo waxa weeye de dadkii noloshoodii hoos buu u dhacaya adeegii bulshadana hoos buu u dhacaya marka waxaan qabaa xalka ugu muhiimsan wuxuu yahay haddii hadda madaxweynuhu uu bilaabo uu yidhaahdo qalabkii hore waa ansaxayaa oo muxuu ahay baarlamaanku ha madax banaanaado oo hay-ad ilaa madax banaan institution waxa weye madax banaan weeye sida caadow sharcigu qoraye yidhaahdo dhaqaasiya bajetkooda xataa way heli lahayeen banaanka heli xataa isaga kuma xidhnaan lahayn banaanka heli lahayeen muxuu ahaye golaha wasiiradana uu xukuumadda hoos yimaadiy isaga siiyey mandate niwada shaqeyn ka qabsado rikoobkii isla xisaabtan yimaado waxay shacabkii faa'iido u tahay ammaanaa la heli lahaa casuur casuurtaa la bixin lahaa dadkuna dhaqaala soo geli lahaa laakiin haddaan taa la helin ama amnigaa waxba loo dhaqaaqin anugu ma qabo kalsoonida in la heli karo hadda la abuuri karo wixilahaasa la qaban waaye ma sahlaan doonta maxamuudow in dadka qalbigiisa lagu guulaysto maanta wax qabanaya lixdii bixirkii sano waxa weeye weena abuuristaa ka horreysay marka waxaan qabaa kalsaka hadda jira inuu u baahan yahay dhiig cusub fresh blood inuu u baahan yahay justiceka hadda haddii cadaaladda la hirgeliyo waadageedsanadi weyn waxay ka gacalcalahayeen muxuu ahaay hadii la dilmiyo impunity la dilay oo aan la qaban ninkii dilay innagu ma joogno alcaboon ma joogno waagi alcaboon intuu ninka baar soo galo xabad ku dhufan jikaa ku dhufan jika dhashay ma joogno waa lasoo absaray alcaboon maartayada adduunka inta laisugu tago brigada rose way dhacdaa laakiin waa lasoo absaray inta laisugu tagaa nag laga dhigaa waxaan qabaa kastarka impunitiga oo muxuu ahaay qasanka la dowlad ka baxayo inuu lasoo absaro dambiilaha inuu jeel galo ciidamada in la isku daro dadka amnigiisa amaanadiisa in in qalbigiisa balcad la isku mariyo inlasa waxa in la wada leeyahay dalba lagu kala badan yahay adduunka tuula aad tagto sida farahaasoo kale waa lagu kala badan yahay ilaah baa saa inoo abuuray laakiin in leadershipka hogaanka markaa joogaay uu ku guulaysto dadka qalbigiisa inuu gaaro waxaana aan laga lahayn inuu qofku aamino si dalkeenay dami tahay haddii hoosayna kasoo dhisno waxaas maamulada iyo dowlada hoos ku guulaysano meesha hoose dowlada dhexe waxaa maahafiyeebaanaysa waan keeni karna laakiin meesha wax ka qabneen maamulkii hoose weye dowladana ikaalmale waan ka dhantaanaa marka
muddo lix sanood sii habanaysa iyo ahmed maxamed salaam jubbaland madaxweyne ka ahaa markaad eegto xiisadan hadda aloosan maxaad ku sababeyn kartaa ma horumar la-aanba ma arrimaha amniga waxba laga qaban waayeyba mise waxa weeye dadku waxa ruuxa shacabku daaran yahay in hogaan siyaasadeed oo cusub la helo sida hadalkaaga ka dhadhansanayo oo isbedel dhaco ogaalkaagase ma jiraan dadaalo doorashooyin loogu diyaar garoobayo maadaama waxyaalihii axmed maxamed islaam ballan qaada ay kamid ahayd doorasho gobolka laga gobolka jubbaland laga diyaarinayo oo aada ogtahay ma jiraan
ma ma arag sharaf bay ahaan lahayd in maamulka uu doorashooyinka oo kale diyaariyo kasoo saara muxuu ahay shuruucdii iyo wadooyinkii iyo roadmapkii la mari lahaa iyo uu kasoo saaro sharaf ay u ahaan lahayd waayo hadda galmudug oo ka dambeysay laba doorasho maraysa oo ka dayar iyada ay saddex sano kasii weyneyd laba doorasho maraysa oo xor ado aad keliya ma aho kambeynka iyo makhaayadaha iyo hoteelaha ka dhawaajaay aniga wax sharaf baan u arkaa ninkii doorasho sameeya waxaan u arkaa inuu sharaf sameeyey oo ku jiray ma arko taas doorasho waxaan arkaa muxuu ahaa dadku waxay ka daaleen oo ay diideen yani laazim wax walba ka yahay caalamka anagi meesha hadda aad joogtaan oo aniguna aan ka helin yani madaxweynaha adduunka ugu baawaweenu joogo fikir iyo ban baa laleeyahay isagoo waxba aan dhigin yani qof aan waxba haysanin haddii la yidhaahdo muxuaha ciidankiisiiba wada biilan la iyo shaqaalihiisa ku filnaan la wadanka hooreysan la hadii la yidhahdo isagaa wax walba ka ah oo boqor fircoon saa ka ah macno macno ma samaynayso isagaa xero oo fura hadii la yidhahdo sida bakaarkii ummadda oo dhan oo wax walba la weydiinaya oo waraaqda la weydiinaya oo qofka dinta lacagta la weydiinaya lagu aasi lahaa oo la weydiinaya tobanka lajirashgoolka dee ruuxu maaha markaas kale maamul lama dhihi karo maaha maamul waxa weye waa guri nin xataa saas loo maamulo islaabaha ka fiicanaya maamulaan ina adoo aad maamushay wax ka keenta banaanka waxaa weeye maamulka waxay dadku ay keliya jabeen maamul shaksi ku xiran oo hal mar loogu sameeyo hal xafiis leh war adeega bulshada in suuqa laga qaato bakhaaraha laga qaataa fiican meesha suuq walba waa qofka shacabka laysanka inuu ka helo galaysanka ganacsiga suuqa meel u dhawo oo qof kale uu ka qaato shan doolar kasoo gasho soomaaliya waa adeega bulshada guryaha ilikooda loogu keeno oo laysanka uu furanayo busineska uu suuqa ka qaato oo dhulbixinta ay cashuurta hooyadiisa iska bixiyo uu maysan muxuu ahayey guryaha ka heli karo maxay ahayday banaanada ka heli karo use dawladda xafiiskeeda imaanayn adeega bulshada waxa weeye shilinka dadka laga qaado ee dawladaha horumar laga qaado ay dhesoogtaan wuu ka muuqdaa adeega qofka fududaynta ka muuqdaa idinku maanta joog gurigii inaad ka buuxsanaysaan inaad business samaysanaysaan iyo in kale ama online baad ku dhamaysan kartaan secretary of state xafiiskiisa ama waad aadaysaan intaa u daraas galaysaan xafiiska secretary of state bay toban darbeed ku qaadanaysaa window daaqad inaad yidhahdaan lacagtii waa tanaa soddonkii doolar ku bixin lahaa laysanka issue yacni waxaa laga leeyahay war wax walba ha noqonin baa laga leeyahay qofkii soomaaliga ah wax walba ha noqonin sharaftu waxay ku jirtaa in qof walba uu faraxsan yahay wadankeeda uu aaminsan yahay inuu wadanku wadankiisii yahay ee aan laga higin marka anuu ma qabo inay kasoo reynayso anuu ma qabo inay kasoo reynayso saansaankay uga soo reyn lahaydna male waxaanuna waxay ku yimaadaan horta ma soo martay systemkan adigu aqoon ma u leedahay experiency ma u leedahay waayarinimo ma soo martay ma ku shaqaysa kala dambayntan haddiisan waxaa qofku soo marin way ku adkaanaysaa inuu fahmo marka anu waxaan qabaa jubbaland waa potential waa wadanka u ahay salladii muxuu ahaayey rootiga oo la dhihi jiray waa barwaaqadiisii jubbaland three hundred million baa ku noolaan karta eighty eightki survey chinese keliya saddex boqol oo milyan oo maraykanka inta joogta oo jubbaland keliya soomaaliya waa barwaaqo laakiin waxa weeye qofka soomaaligana weliba agaadsan wala cadaysan yahay xanuuna waa hayaa ilmihiisiina waa tacdaan waxaa la rabaa marka in la yidhaahdo war caqligu ha shaqeeyo afriga bani aadamka waa kooban yahay caqligu ha shaqeeyo dadku ha wada faraxsanaado iyana qayb kamida faraxsanaanin aniga waxa wey matala ama gaar u farxo oo fiishuna dariskayguna uu baxtisan yahay marka leadership council adduunka waxaa jooga nin afrikaana oo anu aan jecelahay mar walba inaan sheego waa ninkaa ruwaan dad jooga muxuu ahay maahda waa madaxweynaha ka ah waxa weeye kagana weye kagana inaga waa inaga yiriyaa tiro ahaan maxay ahayde waad ogtihiin waa laam lockdad male maantayto anti corruption index adduunka one seventy eight country laba iyo labaatan buu ka galay waa meesha u hooseysa african number one buu ku yahay corruption ugu yahay waa dowladda dagaal gasho hal million iska dishay waa dowladda garoonkeeda seven hundred fifty million kigali airport dib u gelisay loo weyneeyo gelisay wadooyada i c t-ga internet wifi-ga baadiyo laga helo haddaad qof baadiyo jooga wifi bu haystaa oo jooga ruwando jooga oo internet bu haystaa i c t number one waa dowlad marka inaga ma dhihi karna sabab dagaal baan galay madyan iskama imaan jirin boqol laba boqol oo kun hataa masina imaan jirin macagaatada inta dhimatay baa intaas hataa lagu laakiin hogaanka mas-uulka hogaankeenaa ka riban wadaniyad xumaa ina haysata iskilib baa ina haysta iyo isla weynan iyo waxaan lagu talagelin aqoon yari baa ina haysata iyo humanka wuxuu yahay baynu garanay intaasaan qabaa jubbaland baan noqdana jubbaland dowlad kale ma laha in isbedel ka dhaca mooye wax kaloo dawaa ma laha
waa gartay cabdullaahi siaan hadalladaada ka dheehanayno waadaad ugu dheeraatay waxaa kaa muuqata inaad diyaar u tahay inaad hogaanka jubbaland aad qabatid su-aashaas weydiinayo waa gabagabadii wareysigeena maadaama nasiib daro waktigii uu inaga sii dhammaanayo waxa weeye fursadda inaad ku guulaysato hogaanka jubbaland intee leeg tahay saddexda waxyaabooda ugu horeeyo aada doonaysa inaad wax ka qabataana maxay yihiin haddaad ku guulaysato xilka
macduda waad midaysan tahay waxa weeye jubbaland waxay u baahan tahay qof mideeya qof qeybiyo uma baahna jubbaland waxay u baahan tahay qof shacabka tusa in waxa la wada leeyahay waxaan hadii la wada leeyahay dadka lagu qanayo meesha dhaqan baa fadhiisan lahaa waxa weye wadanka waa in lawada difaacaya waan lawada xoreysanaya si fiicanna waa loo noolan karaa jubbaland waxay u baahan tahay qof waayo arag oo experience u leh soo maray nolol madani iyo muxuu ahaay siyada oo kale iyo muxuu ahay military difaaca soo maray oo amnigana wax ka qaban kara horumarna kusoo biirin kara anigu waxaan ku kalsoonahay federaalna oo shaqeeyey garamada midoobe oo shaqeeyey meelo badan professional employment aan soo qabtay adduunka saddex wasaaradaan isku hayay waxaan qabaa in aan aan dhiig cusub kusoo biirin karo dadka isu keeni karo dadkan xoreyn karo dadkan walaalo ka dhigi karo waa maamul kooban oo saddex bool jeedo waa boolka ugu weyn markii bari soomaaliya sida tobanka bool bari laga helo waa datuur bool weyn weeye jumada dhexe horeyn bool waa meesha ugu barwaaqada badan soomaaliya beeraleyda waa looga maarmeynin iyo shaqadaka iyaga bool caam looga yaqaan nafadiileen marka waxaan qabaa dadkaas inay dowladda wax ku celin karaan afar sano oo dowladda wax amaanin karaan haddii isku tushadaan oo muxuu ahaaye ay maaragtay dalkooda wax yar ku sabtamaan waxaana dad yani qof midayn kara sahri kara aaminsan inay dowladda dhexe ay tahay maadar iyagu oo soomaalinimada ka horeysa waxa kale oo marjica ay yahay soomaalinimada yahay kadib maamul ay tahay oo xagga wada shaqaynta ay tahay two way system waddo laba dhinaca oo muxuu ahay mas-uuliyad iyo ku jirto iyo xuquuq responsibility obligation iyo ku jirto dadkana aan muxuu ahay wax walba u noqonine hogaan u noqda ku kontaroola qof walba shaqadiisa inuu madax banaanaa qabsado laakiin systemkasaas tusa kontaroola madax banaaneeyo system ka shaqeeyo ugu yeera maalgashiga caalamka iyo ka soomaaliyeed meel walba u joogo gobolku rabo ha u dhashee inuu meesha uu waxgashanaya ay fitnaan noqoto cultural u noqoto magaala ugu noqoto kenya oo muxuu ahayd aad iyo aad saxaabta wasiir aad iyo aad wareysigeena waa waxa weeye aad iyo aad baad umahadsan tahay insha allah wareysigeena intaas ku dhan yahay wareysi waxaa kala socoteen golaha shacabka soomaaliyeed golaha nineteen sixty waxaa idin qaadayey abwaan maxamuud aad iyo aad baa umahadsan tihiin